magacayga waxaan dhahnaa cumar cismaan aadan faarax waxaad ii sheegtaa marka sababta dadka looga soo tarxiilaya sacuudiga dadka aad adiga ka mid tahay xilligan maxay tahay horta waxaa jira dad badan oo laga soo tarxiilaya iminka sacuudiga waxa weeye dadkii kusoo galay waddanka taxriibka ama sharcigii ku joogoynka xumaaday kuwaas ayaa iminka lasoo tarxiilaya anugu keeskeyga wuxuu ahaa kees qariiba dhicin mar hole keeskeygu wuxuu ku bilaabay markaan gaadhay shan iyo toban jir somal sacuudi baan ku dhashay horta aabahayna wuxuu ahaa baasboor iyo baasboor sacuudi buu watay hooydayna mi wadan baasboor sacuudi baasboor soomaaliya jirtay ilaa ku noolaad ilaa ku dhimatay xagga soo sacuudiga raxmatullahi caleh markaan markaan gaaray shan iyo toban sannadood ay yidhaaheen waraaqihiina iyo sharcigiina ayaa layar baadhaya waan eegna waan iisoo celinaa waraaqaha marka dhan waan u dhiibnay wixii aan sharci oo dhan a haysanay kaararkii wixii oo dhan waan u dhiibnay xukuumadda markaasi waxaan suganay ilaa sideed iyo toban sannadood ilaa iminka ayaan suganay maan helin sharcigii dib nagu soo celin weliba nagama qaadin yani dhexdown ayaa joogtay mucallaq tahay sharci sharci sacuudina ma haysatid sharci soomaaliyana ma haysatid soo dhibaato weyn baa ka dhaca intaasoo sannadood kusoo jirnay dakhtarayaashii dhibaataa ku jirtaa dhalashada iyo kuwa caruurta ku dhashay meesha dhibaatay ku jiraan ma haystaan certificate shahaadadii minas lagu dhalashadii baan haysan certificatekii dhalashadaani haysan ilaa imanka dhibaato weyn baa ku jirtaa shaqo lama helayo waxaas oo dhan yani imagine mashaakilka dhan oo aan ku dhex jirnay intaasoo dhan sanadooda ku jirnay taasi oo dhibaatadaas oo socotay ayaa lii yeedhay markii shaharkii xajka bil ka horreysay ilaa bilyabod meelahaasi ayaa la yeedhay la yidhi kaalay immigrationka ku doonaya waan u tegey maxaa jiraan yidhi wixii tusin qaraar soo saaray wasiirka gudaha uu ku qoran yahay inaan ninkan laga saaro sacuudiga laga saaro sacuudiga oo fugees fugeysa loo tarxiilo soomaaliya waraqahaygo dhan baa soo dhigay waxaa yidhi anigu nin baasboor sacuudiya wata oo dhalasho sacuudiya wata oo wax walba waraaqahaygo dhan sacuudiya oo national id number wata ayaan yahay mucaamalad yarna way iga maqan tahay waxaana ku maqan tahay qisimkaasi kalena ka qaaday waraaqaha intaas sanadooda horteed maani dhammaan qadiyadaasina markaasuu yidhaaheen annaku waxba nagama dirin waraaqaha wadatid qaraar wasiirka ayaa lasoo saaray qaraarkaasi waa inaa iminka la sameeya la dabaqa saddex bilood deetana waa la xidhay saddex bilood baan ku jiray jeelka intaas oo dhan waa weydiinaya maxaa ii saaraysaan qofna kuma sheega xog kuranaya adigaa garanaysanna kuma garanno anaku immigrationka waxaan ahay qaar uun waa gartay bishii lagu xiray bishee bay ha ahayd.
waxay ahayd september markay ku xireen halkee bay kugu xireen waxay gu xidheen ma- meeshaan deganaa waxay ahayd damaam halkaasaa lagu xidhay deetna markaasaa laga xidhay mar waa la qaaday waxaan t- waxay geeyeen riyaad way geeyeen in badan baa ku jiray riyaad riyaadna marka laga qaaday jiddiay geeyeen jiddina xaggaasi waa laga soo tirxilay ilaa muqdisho soomaalidii oo dhan lagu qabta sacuudiga meel walba kuwa khusuusan soo gala tahriib soo gala kuwaas oo dhan waxaa lagu isku keenaa jiddaa la isku keenaa markaa jiddaa laga soo tarxilo waa saas nidaamkooda waa gartay marka markaas aniga saas saas ay ku sameeyeen waa gartay marka dad sidaadoo kale ah oo ku dhashay sacuudiga oo kaadhkii aqoonsiga sacuudiga haysta miyaa lasoo tarxiilay adiga moogiye may may may maan arag keeskaasi kulli kuwaa ku jiran ma idhan keeskaasina musoo marin abadan inaan la helay saas oo kale marka sababtu maxay tahay adiga ay ay ay ku tarxiileen anu wallahi ilaa imankaanan garanayn waan weydiiyey kun goor baan weydiiyey waxaan ku yidhi sababta ii sheegeen waxay idhi haddaan qalad sameeyey oo anigu xataa haddaan garanaya ma aanaa garanayn waa inaan soo mara trial waa inaan soo mara muxaakamad oo judgeka soo mara matalan xabsi galaa deetana markaasi lasoo tirxila saasaa weyan ba nidaamka sacuudiga qofka sacuudi heene ee mushkilad gala ama dembi sameeyey sacuudiga waa la qabtaa judgekuu galaa waa la waa lasoo saara muxaakamad buu galaa marka maxaa- jeelkuu galaa marka jeelkuu dhameeyo muxaakamadiisii sanadadii lagu xukumay dhameeyo ayaa lasoo mustaafiriya ama qaraarkana dadki la qabanayo qofkii un la mustaafirinayo sabab sabab biduun sabab taasi waa waa ta cusub baan ku yidhi waa gartay laakiin ja- jawaab kama helin ilaa iminka waayo sha- sababta laysoo eh, tarxilay Waa gartay.
waxay ku odhanayaan un adigu qaraarkaas aan wasiirka laga soo saaray qaraarkaasna kuma celin karino wasiirka waan usoo dhiibay waraaqahay godha baa u dhiibay waxaan ku yidhi ku celiya wasiirka ku orta ninkaas waa nin waraaqa haysta oo nin sacuudi haysta oo sheeganaya waraaqahaas oo dhan maxaan ku samayn wuxuu way diideen wuxuu dhahnaa anaku kuma celino qaraar wasiir haddii wasiirka soo saaray qaraar waa dhan inaan samaynaa sidii noqotona ha noqoto adigu qof wadanka ku dhashay keliya maad ahayn qof wadankana laga yaqaanaad ahayd bal wax yar iiga sheeg waxaad qaban jirtay wadankaas ha anuu journalistan ahaa waan ka waxaan suxuuf baa ka ahaa jariidad la yidhaaha alyom lix sannadood meelaha ayaan ka shaqeynayay iyo ka badan dhinaca kalena waxaan ka ahaa social activist waxa weeye muxuu ahaa dhinaca ijtimaac camal khayriga iyo acmaal ijtimaaciya ee muxuu ahaa agoomahan ka shaqeyn jiray iyo waxyaabo kaloo fiican oo yacni muxaadarooyin baan ka dhigi jiray youth development baan ka dhigi jiray jaamacadaha ayaa muxaadaro ka qaban jiray so activist telefisonkan kasoo bixi jiray marmarka hadii jiray qadaaya sacuudiga dhinacana waan ka ahaa yani activist oo kale waa gartay marka dareenkii dadka sacuudigu muxuu noqday markay arrinta maqleen wallahi way yaabeen dadkii oo dhan wuxuu yidhaaheen ninkan aad iyo aad baan u garananaa nin fiicanna waa weyen waana nin ka helay yani muxuu ahaa jawaa-is badan ka qaatay xukuumadda ka qaatay ilaa waxaan gaadhay hataa muxuuha ninka labaad sacuudiga weyn amiir salmaan baa ka qaatay awardin ka qaatay waxaan ka hadlay majlis ashuura oo haa ninkii ugu horreeyey dhalinyarta sacuudiga soo galay ee speech ka qabtay muxuuha councilkaasi maxay ahayd khudbadaasi goor sanadkee bay ahayd taasi waxay ahayd saddex sannadood horteed waxay ahayd waxaan ka hadlayay agoomaha xuquuqdooda sacuudiga kuwa xaggaasi nidaamkaasaan ka hadlayay waxaanan ka hadlayay tacdiil saa loo sameeyo xuquuqdooda la siiyo waxaas ayaa khitaab weyn kasoo qoro oo la hadlay waanay ka qaateen waxaan soo dhigay waanay ku qayr nidaamkii nidaamkii sacuudigana way way ku qayreen waxaan waxaan afkaarta soo dhigay xaggaas okay goorta abaalmarinta lagu siiyeyna goormay ahayd oo ninkaas reer boqor ka tirsan uu ku siiyey taasi taasina waxay ahayd sanad sanad horteed bay ahayd taasina sanad ka hor maxaa lagugu siiyey abaalmarintaas waxa igu siiyey waxay yidhi adu waxaa ahayd meesha regionkaaga ayaa ahayd inanka number one-ka sameeyey activist fiican oo role modela oo shabaabka oo kalea yani dadku inay saasoo kale sameeyaan bay ahayd meel walba magaalo walba laga soo qaaday gobol walba laga soo qaaday mid anuu gobolkii shaqeeyaan ha ninka ninka matilaya waay waxaad ii sheegtaa marka hadda maxaad qabanaysaa maxaa kuu socda kolley dadaal waad ku jirtaa arrintan inaad indhaha caalamka kusoo jeediso ay boqortooyada sacuudigu samaysay maxaa dadaalood samaysay markii markii lasoo tarxiiday aan muqdisho yimid waa kusoo qoray internetka dadkii markay yaabeen deetana waxa qoray newspaperkii oo dhan baa qoray c n t qortay b b c d wax walba oo yani dadkii baa yaabay aniguna markaan xaggaaba joogay waan uda qoray boqortooyinka oo dhan inaa laga soo saaro meesha laakiin jawaabi maan helin markaan soo dhigayna halkana yani dadkii baa ayaa ayaa weliba yani aad aad iyo aad bay qadiyadu u ballaaratay jawaabna iyaga kama helin yani odhanayaan wallahi ninkani waa waan qaldamnay ama wuxuu haa saas iyo saasi ilaa imanka way dafirayaan waxay leeyahin ninkani maaha nin sacuudiya so anu waa taasi qadiyadaas iminka waa tanaan wado ilaahayna meeshuu ii qoreen waan tegi doonaa mushk mushkiladii maaha aniga waa gartay qoyskaagi aawe aabbaha iyo walaalaha iyo aabahay iyo walaalahay weli way joogaan sacuudigii joogaan arrimahooguna waa sidii aan kuu sheegay waraaqihii oo dhan waa laga xereeyey ma haystaan ilaa iminka xaggaasay joogaan hagaaguma baran karayaan shaqama helayaan xataa dhakhtaryaasha meelahaasi mashaakil weyn bay galaan markii markay u tagaan marka iyagana waa lasoo tarxiili karaa soo maha waa suurtagal in lasoo tarxiilo waa ha ha taasi way noqon doontaa ina lasoo tarxiilo ama ina waraaqahoodii dib loo siiyo waaya marka dowladda soomaaliya hay-adaha caalamiga qaramada midoobay u n h c r cidna ma kula soo xiriireen ilaa imanka may lama lama hadlin kuwa kale mediaga un ayaa la xidhiiray ilaa imanka hay-adahay weli lama xidhiirin waa gartay dadkii ku yaqaanay reer sacuudiga ahaa dadkii caanka ahaa waddankaas caanka ahaa ma kula soo xiriireen iyaga dad farabadan baa ila soo xidhiiday oo yidhi waxaan waan doonaynaa inaan wax ku qabano laakiin ma kari karano marka xaggaa joonima qaar badan baa la hadloo garanaya oo dawladda ka shaqeeya weliba ilaa boqor aan garanayay wada saaxiib heen boqorkaasaa u tegay oo la hadlay weliba isagana way kusoo celiyay hadalkii waxay dhaaheen adu waxba kaamaagelina arrimahana ka odne ka bax meesha i try my best ilaa aan yani ka quustay meesha waa gartay waxaad wax yar iiga warantaa nolosha xabsiga aad ku jirtay saddex bilood baan ku jiraa tiray noloshu sidee bay ahayd xabsiga wallahi walaal nolol xun bay ahayd human rights ka banaaneen meesha waxaan ku jirnay hoolal waaweyn hool weyn oo ku jirto oo dhulka seexanaysid cunto yaroo laga siinayo askar si xun kula hadlaya xuquuqaasi heleen meelal waxaan ku jirnay yani wada jeermisa oo xasharaadkii ka yaalin meel walba baranbaradii arkay sida cuntadii cunto xun lagu siinayo maaha nolol fiican mar waxaan ku jirnay meel laba bilooda oo arag aan arkin muxuu ahaa cadeeda dibadda oo noonu saarin dadka dibadda cadeeda oo arkaan waxay ahayd dhibaato weyn bay ahayd wallahi waxaanan helay dad dad ku jira meeshao ka bixin lix sanadood intaasi ku jira meeshaas